Hay'adda Kaiser-Jarrett ayaa deegaanka Xumbo Weyne ee maamulka Somaliland ka hirgeliyay "celbiyood" si waqfi ah loogu dhisay bulshada deegaanka isla markaana ay wakiilatay Sahuro Cumar oo u bixisay hooyadeed. Munaasabadda Xariig-jarka celbiyoodkan ayaa waxaa goobjoog ahaa Guddoomiyaha Hay'adda Kaiser-Jarrett Culimaa-Udiin, odayaal, haween iyo carruur. Guddoomiyaha Hay'adda Kaiser-Jarrett Mudane Kayse Cabdisalaan Yuusuf ayaa ka warbixiyay heerarka ay soo martay hirgelinta celbiyoodkan.
Howshan quruxda badan la isku yimid ahalkan xarigga farka ah ee nasugu nimid ee sida fiican inoogu dhacay ee walaasheen Suhuur Rashiid Cumar ay hooyadeed u soo bixisay ee waqfiga ah ee Sahra Siciid Ibraahim Xayd ay u soo bixisay waxaan la yarta miisaanka xasaadka ilaahay ugu daro marka deegaanka ee loo keenay Xumboweyne inay daryeelaan oo si fiican ceelkaa u ilaashadaan oo waxaan ku yidhi mas-uuliyaddiisa ay si adag u qaadaan weeyi Qaar ka mid ah culimada iyo odayaasha deegaanka ayaa u mahadceliyay.
waxaanu joognaa dooxa xumbaweyne oonu u taaganaya xaflad xadhig ceelbiyood xadhigka jarida oy soo waqfiday la- soo maalgelisay subuur rashiid xuseen cumar una waqfiday ombaa ugu sadaq ahaan ugu soo tala gashay hooyadeed een, sahra siciid ibraahim xayd waxaanu leenahay inantaa hooyadeed u soo waqfiday allaha ka ajar siiyo halkeed ka soo saartayna miisaanka xasanaadka wax ka soo ka badan ilaahay kuu geliyo saaka waxaynu joognaa dooxii xumboweyne in- oo runtii ceel wakfiya laga qoday ay ka qosh- ka qoday walaasheen suhuur rashiid xuseen cumar una qoday markaa hooyadeed sahra siciid ibraahim xayid waxaynu ilaahay subxaanahu watacaala uga baryaynaa wakfiga iyo sadaqada in ilaahay ajar iyo xasanaad uu ka siiya walaasha soo bixisay iyo hooyada loo wakfiyey labadaba sidoo kale waxaa fuliyey walaalkan kayse cabdisalaan yuusuf oo runtii ceelal badan markaa dhulkeenna ka qoday ama deegaanadan markaa hargeysa ku xeeran ka qoday ceelal fara badan oo loo soo wakiisho dibadda ha looga soo dhiibay mar sidoo kale waxaa runtii inaynu ogaanaa fadliga laga helayo xasanaadka laga helayo biyaha markaa wakfigooda iyo biyaha sadaqado- sadaqadooda biyaha bixintooda markaa runtii walaalaha kale ee dhulkaa jooga ka- qur- qurbaha jooga iyo kuwa muxsiniinta dalka joogaba waxaynu ku dhiirigelinaa inay ka qayb galaan runtii awqaafta dadka had iyo jeer baahan loo fulinayo hadday ceelal tahay iyo hadday baraaga tahay iyo hadday dhaamab tahayba in laga faa'iideeyo oo laga faa'iidaysto oo xasanaad aakhiro la- ilaahay subxaana wataala ajar iyo xasanaad laga doono sidoo kale dadka deegaanka waxaynu faraynaa inay ceelkaasi maadaama wakfi uu yahay hor ilaahay loo qoday inaan la kala sheeganoo cid kasto cid kastoo u baahanna aan laga celinin dadka walaalaheena inaga maqanna in runtii waxa weeyaan ay ceelashaasoo kale waa loo baahan yahay ay qodaan Celbiyoodkan ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada ku nool deegaanka Xumbo Weyne ee maamulka Somaliland maadaama ay yihiin badankood xoolo dhaqato iyo beeraley.